warbaahinta ilaa micron waxay intaas samaysaa warar xaqiiqo ah
iyadoo maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu kala diray gudoomiyaha gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ayaa waxa ay ku soo taraya odayaasha dhaqanka ee magaalada baydhabo oo iyagu shir jiraad ku qabanaya gudaha baydhabo isla marxantaasna ka codsanaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan in maamul cadaalad ku dhisan isla marxantaasna ah maamul daacadahi uu soo dhiso oo beeluhu ay ku wada midaysan yihiin odayaasha dhaqanka oo shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada baydhabo ayaa si xoogan si furto dheer uga hadlay isla maraxantaasna diiradda ku saarayay in maamul xanaan wacan isla maraxantaasna bulshadu ay ku midaysan yihiin madmadow aana ku jirin uu soo dhiso madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana dadka inta badan shirkoodii jiraad ay uga hadlayeen in hal beel oo keliya la siiyo maamulkaasi balse taasi aan halkaasi ka jirin ayagoona meesha ka saaray in arrintaasi aana dhici doonin isla maraxantaasna ay ku qanacsan yihiin maamulka uu dhis doono mudane shariif xasan sheekh aadan inkastoo ay tahay markii horeysay gudoomiye gobol dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay dhiso haatan waxaa jira dad fara badan oo iyagu aan aaminsanayn in arrintan ay noqon doonto mid dadka oo dhan ay ku qanacaan malaadiisaamo oo ka mid a malaadiyada koonfur galbeed soomaaliya oo shirkaasi jiraad ka hadlayay ayaa ka codsaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya in arrintan wax ka qabta isla maraxantaasna isagu si cadaalad ahi maamulka uu ka dhiso maadaama dowlad ay samaysteen reer koonfur galbeed soomaaliya waxa uuna sheegay in mudooyinkii u dambeeyey la hadalhayay in beel keliya la siin doono balse uu ka dalbaday madaxweynaha in arrintan si qurto dheer uu u fiiriyo isla maraxantaasna wax badan uu ka bedelo si shacabka oo dhan ay ugu wada qanacaan si kastoo ay xaatada dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo uu kala diray madaxweynaha maamulka la doonayo in dhowaan lasoo magacaabo maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo walow odayaashu inta badan ay ayagu sheegayaan in arrintan in muddo ah laga dharsugo isla maraxantaasna maamulka uu ka taso